Suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha khudaarta. Jerrycanka yaanyada ayaa la iibinayaa saddex boqol oo shilin Soomaali ah, halkii markii hore la iibin jiray shan boqol oo shilin Soomaali ah. Sakalka basbaaska ayaa la iibinayaa laba boqol iyo konton shilin Soomaali ah, halkii markii hore la iibin jiray todoba boqol oo shilin Soomaali ah. Hoos u dhaca ku yimid qiimaha khudaarta ayaa waxaa sababay iyadoo suuqa la keenay khudaar badan, isla markaana uu hakad ku yimid gaadiidkii ka dhoofin jiray magaalada khudaarta maadaama roobabka gu'ga ay saameeyeen waddooyinkii ay mari jireen gawaaridan. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta ayaa ka warbixiyay isbeddelka ku yimid qiimaha khudaarta suuqyada magaalada Baydhabo iyo waxa sababay.
magaalada alxamdulilah namcay tuntu dhirgayaa la aaran rasma eedhi roobkeergabaalahanin kubeela hadda tana nyaanye lix boqola gadaani haddaa dugaan dugoodaysa dabool ilaa lama isiyey tangaa garaacahay liimanalaan loorje male in lamboola lagadaay li boqol ilaa todoba bool af jarnya basal basal haddugaan dugoota itumi ili tumi i todoba liley barbarooni kiila sada doolara lagadaay aantilu haysanay hadda may maraha ee lama doolar lama doolar wal intaha ku ee afarti shan ilaa konton basbaasa keel todoba boola lagadaay hadda may maraha saddex boqol soddon ilaa masanika jara may weele aaranaa weele xilli roobeed waaye roobka caaran waaye hoob magaalada dhiiga jarto roobba jara beero langalo malee badeecada koraanka haas haddii dhiigadaas la kufeerona badeecada hoosaan dhiyaas bes hadda jidita dhamba furunba qudaartii meelka dhiigodaasay baardheer dhulkaas kulli ka dhiigodaas dhaf idaa laylaa gooye baydhow kiili surunta wal reesta leera koro hadda la dhigdaw malle khudaarta shaldun siiba bocorka siiba maylarayso barbarooniga sii bisbaaska siiba nyaanyada khudaar ayuu nooc dooyinkanka hore in roobka socdorta qaaliyahay tata maasha allah tusta haniinraqaysti bocorka hataa haniinraqaysa nyaanyada haniinraqaysti bisbaaska saas camal goor sakeer bisbaasi todoba boqola gadadaani haddaa farboola gadadaana saddex bool konton oo kahelna gadadaana jirkaa nyaanye shan bool konton lanoo siyaay hata saddex boqolo loor barbarooni ee meliya shan boqola gadadaan hata siyeed boqolanin marooy ilaahay mahadlee magaaladaan oo ka heloyna bocorkun leemeynin ka kooye baardheernin ka kooye sida baamiigaan oo kale nyaanyadahan oo galaas barbaroonigaan oo kale bisbaaskahan oo kale kabsar caleentahan oo galaas xilliyadan oo kale waxaa isbeddel ku yimaada qiimaha khudaarta suuqyada magaalada baydhabo taasi oo inta badan ay ka faa'iidaystaan bulshada danyarta ee ku nool magaalada baydhabo maadaama markii hore ay ku adkeed inay si joogtaa u iibsadaan khudaarta